Shirkadda Samrin, oo ah shirkad soo saarta doomaha kala duwan sida kalluumeysiga, xamuulka, iyo kuwa dalxiiska, ayaa magaalada Kismaayo ku soo bandhigtay doon dalxiis oo si casri ah loo farsameeyay. Munaasabadda lagu soo bandhigay doonta ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro, xildhibaano, maamulka degmada, iyo howlwadeennada shirkadda. Ugu horeyn, aasaasaha shirkadda Samrin oo ah Qays Cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyay doonta cusub ee ay shirkaddu soo bandhigtay iyo waxyaabaha ay qaban doonto.
waxaan isugu nimaanay samarina kambaniga hortiisa oo badda dhinaca badda xiga waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha wasiirada dadkii ka soo qayb galay xafladan oo ahayd xafladii doontii ugu horeysay samarina samaysay qaybtii face twoga ahayd oo loogu talagalay qaybta dalxiiska doontaasoo meesha taagan marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa marka ugu horeysa wasiirada ka soo qayb galay jubbaland aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa samarina waxay samaysay doontan oo dalxiiska waxay qaadaa siddeed iyo toban qof gudahoo lix qof ah iyo bannaanka oo ah laba iyo toban qof siddeed iyo toban qof bay qaadaa waxaa loogu talagalay dalxiis ahaan marka waxaan aad iyo aad ugu mahadsan idinku mahadcelinaya kasoo qaybgalka ka soo qayb gasheen waxaan aad ugu mahadcelinayaa dowladda jubbaland khaasatan madaxweynaha iyo iyo wasiirada waxaan leeyahay fursad wey fursad wey weeye in lagu daydo in waddanka la maalgashto kambaniga samarina doontaa keligeeda ma laha waxay faceoneka samaysay doomo gaaraya ilaa lix iyo toban doomood lix iyo tobankaa doomood oo lagu soo shaqeeyey kalluumaysiga oo bannaanka hadda qaarkood ay yaalaan qaarkood gudahay ku jiraan faceka xiga waxaan soo wadnaa doomo laba iyo toban mitir ah oo qaadaya shan iyo toban tan leh kruugii systemkii kruugi meeshay seexanayeen meeshay ku qabaysanayeen facilitigaas waan soo wadnaa waxaa ku xiga face triga ah shan iyo toban mitir ilaa iyo siddeed iyo toban mitir fayska ugu dambeeya fays four ah ayadoon afar iyo labaatan mitir taasoon ugu talagalnay shacabka soomaaliyeed khaasatan jubbaland inay kaga inay ka raacaan dekedda ay kaga baxaan ay ku tagaan baraawo malagka ilaa iyo xamar waxaan leeyahay soo dhowaada saacatulwasiir waxaan leeyahay hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay shaqadii aan soo qabannay asamarin ahaan walow hadda aan shaqadaa bilaabnay sanad ka hor maantana ay noo buuxsantay sanadkii
dhanka kale qaar kamid ah wasiiradii goobjooga ka ahaa bandhigga doontani casriga ah ayaa shirkada samarino ku bogaadiyey shaqada ay bulshada u hayso kambaniga samarin waa kambani ay dad soomaaliyed leeyihiin oo ku dhiiraday inay waddankooda maalgashadaan oo doomaha sameeyaan bedelkii dibadda laga keeni lahaa meelo kale laga soo dhoofsan lahaa kismaayo in laga heli karo doomo standard ah hadday noqoto doomiga dalxiiska hadday noqoto kuwa kalluumaysatada iyo hadday noqoto kuwa ganacsiga kale ee waxaweeye xamuulka qaadi lahaa saan hadda ku aragnayba dhammaantood inay waxaweeye xooga bilaaban yihiin oo samaynayaan waa isku dad fiican waa aragti waxaweeye qurux badan oo uu sameeyey nin reer jubbalaana oo qurba jooga oo dalkiisa intuu yimid arkay baahidii inay ka jirto meeshan waxaweeye doomaha in lagu sameeyo waan ku dhiirigelinaynaa waxaa sharafina ah inaan maanta ka soo qayb gallo daanfurka doon cusub oo si casriga loo sameeyey oo lagu daahfurayo magaalada kismaayo waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka jubbaland inaan u sheego in doontani ay gebi ahaanteedba lagu sameeyey waddanka oo lagu assembl gareeyo waddanka ayna farsamaysay shirkadda somali limited oo doomo badan samaysa hadday noqoto kalluumaysi hadday noqoto doomo dalxiis iyo doomo la rajaynayo iyagana inay xamuulka qaadaan marka waxaan rajaynaynaa hadduu alla idmo in hawshaasu ay sii socoto tani waxay muujinaysaa sida horumar ballaaran deegaanka iyo degmada kismaayo iyo guud ahaan jubbaland bay ugu tallaabsanayso xagga arrimaha warshadaha arrintani waa tallaabo weyn oo waxa industrializationka loo yaqaan waxweyn ka qaban karta marka waxaan rajaynaynaa soomaalida kalena nagu dayan doonaan maamula waa kaaga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa inaad gaarsiisaan dalka